halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aan bartamaha kaga jiraa waxbarideennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ee baibalka waxaannu caawi horay idiinku sii wadi doonaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos ku qoray dadka reer tesalonika warqaddan waxaa looga hadlayaa arrimo ku weyn nolosha masiixinimada waxaana ugu horeeya saddexnimada rabbaaniga ah ee ku aadan nolosha masiixinimada waxaana weeye shuqullada rumaysadka hawsha jacaylka ah iyo dulqaadashada rajada waxaa kaloo looga hadlayaa arrinka ku saabsan doorashada oo aynu meelo kale uga soo hadalnay markiina ugu dambeysay waxa ay inuu joogtay faaladii ku saabsanayd aayaddii saddexaad ee cutubka koowaad ee warqaddii reer tesalonika waxaana aan ka daqiiqanayay saddexdii waxyaabood ee bawlos inuugu sheegay warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka koowaad aayadda saddexaad markaasoo uu lahaa waxaannu joogsi la-aan ilaaheenna oo aabaheenna hortiisa ku xusuusanaa shuqulka rumaysadkiina iyo hawsha jacaylkiina iyo dulqaadashada rajadiina ee ku jirta rabigeen ciise masiix nolosha masiixinimaduna waxa ay maraysaa heerkaas joogtada ah ama mariinkaas saddexda siyaabood loo qaybiyey marka rumaysad iyo rajo iyo jacayl ayaa marka la eego naxwaha soomaaliga ahi ay noqonayaan magac qarsoon amase haddaan ingiriis ka dhigo abstractive nown marka welibana waxa aad moodaa in rumaysadka rajada iyo jacaylkuba ay inaga fog yihiin su-aashuna waxa ay tahay sidee baanu nolosheena ula isticmaali karaynaa saddexdaas namuun ee wanaagsan haddaba si kale oo aan idinku macnayn karo qisada lama arko inaan soo xigto qiso ka dhacday ama ku dhacday aan idhaahdee nin aynu saaxiibannahay oo qandaraasla ahaa mooyaane ninkanu waxa uu qandaraas ku qaadan jiray marshabyadiga ama wadda lugeedka hareer marta laamiyada ninkan caruurta aad buu u jeclaa habase yeeshee maalin buu laamiga qarkiisa ka dhisaayey wadda lugeed waxaa markaasi dhacday in wadda lugeedkii markii uu dhammeeyey ay goor habeennimaha ilmo yimaadeen oo ku joogjoogsadeen oo ka hadleeyeen subaxdii dambe ayaa waxaa la maqlay isagoo ilmihii inkaaraya markaasaa mid isna garanaya inuu ilma jeclaa waxa uu ku yidhi war sawdigii ilmaha jeclaa ma ahan waa maxay habaarka waxa uu ugu jawaabay maahan markii ay halleeyaan wadalogeedka aan ku soo xakaaray ama dhibtooday jacaylkiisu waxa uu ahaa mid daboolan oo ka baxsan marka isaga wax loo dhimo marka su-aasha halkan taalla waxa weeye sidii aynu ku adkayn lahayn jacaylkeenna oo bannaanka u keeni lahayn si ka duwan kan afka aynu ka nidhaahno oo markii la tijaabiyana dhacaya sidii ninkii qandaaslaha ahaa haddaba bawlos waxa uu soo qaatay saddexdan eray wuxuuna ku isticmaalay noloshiisa waxa uu ku muujiyey saddexdaasi noloshiisa waxaana uu doonayaa in rumaystayaasha reer tesalonika ay iyana noloshooda lagu arko saddexdaas namuun ee wanaagsan ee ku jira nolosha masiixinimada waxaana weeye shuqulka rumaysadka hawsha jacaylka iyo dulqaadasha darajada wuxuuna ku lahaa war maxay wanaagsanaan lahayd in aad ilaah u soo leexataan idinka oo ka imanaya asnaamta taasina waxa ay ku heleen shuqulka rumaysadka waxaana ay u adeegeen ilaaha nool ee baaqiga ah markii ay taas goosteen oo waxa ay heleen hawsha jacaylka marka ay haddaba sugayaan wiilka ilaahna waxa ay muujinayaan dulqaadashada rajada leh haddaan ku soo noqonno weedha a shuqulka rumaysadkiina ayaad moodaa intaasu ay si kale u dhawaaqayso ama u dhacayso waayo waxaa laynoogu sheegaya warqadii rasuul bawlos u qoray dadka reer efesos cutubka labaad aayadda sideedaad arrinkaa ka duwan oo waxa uu rasuulku leeyahay waayo idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka ah mana ahan wax xaggiina ka yimi laakiinse waa hadiyadda ilaah mana ahan xagga shuqullada si aan ninna ugu faanin habase yeeshee halkan waxaa la leeyahay shuqulka rumaysadkiina markan rasuul bawlos waxa uu doonayaa inaanu khilaaf ka dhicin isaga iyo rasuul yacquub oo isagu qoray sida ku qoran warqadii rasuul yacquub cutubka labaad aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo u lahaa laakiin waxaa la odhan doonaa adigu waxa aad leedahay rumaysad anna waxaan leeyahay shuqullo itus rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn anna rumaysadkayga shuqulladeedaan kugu tusi doonaa rumaysadka waxaa lagu muujiya haddaba shuqullo wanaagsan laakiin rumaysadka laguma helo shuqullo wanaagsan waxa aan filayaa inaad garateen halka bawlos iminka inagala hadlayo sida ku qoran warqadiisii koowaad ee reer tesalonika cutubka koowaad aayadda saddexaad marka uu leeyahay shuqulka rumaysadka waa marka la doonayo in aad rumaysadkaaga muujiso waxaana aad ku muujinaysaa shuqullo wanaagsan maadaama rumaysadku uu ka mid yahay shuqullada ruuxa quduuska ayaa waxaa la doonayaa inaad ka midho dhaliso oo waa in midho dhalintaadana la arko sida ku qoran warqadii rasuul bawlos u qoray dadka reer galatiya markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka shanaad aayadda labaiyo labaatanaad laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa aynkaasiya sharci ka geesa huma jiro miyaanay haddaba idiin caddeen waxa rasuulladu ay ka hadlayaan marka ay joogto shuqulka rumaysadka rumaysadku waa jawaab nafsad ahaan ruuxu leeyahay ama qofku bixinayo oo siinayo hadallada ilaah markii qof ka jawaabayo hadallada ilaah waxa uu ku soconaya rumaysad bawlos waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda toddobaad sida tan waayo waxaynu ku soconnaa rumaysadka ee ma ahan aragga ciise masiixna waxa uu leeyahay hadallo lamida kuwaas sida ku qoran injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka lixaad aayadaha sideed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan markaasoo masiixu uu lahaa sidaas aawadeed waxa ay ku yidhaahdeen maxaanu yeelnaa si aanu shuqulladii ilaah u samayno ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi kani waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray meeshan laynoogu sheegi maayo haddaba inaannu camallo ilaah la hornimaadno laakiin waxaa laynoo sheegayaa inaan ilaah la hornimaadno rumaysad aynu rumaysanayno kii uu soo diray waxaana rumaysadkaas laga muujinayaa nolosha qofka shakhsiga ah haddaba rumaysadka ayaa waxaa laynooga muujinayaa qiso ciise masiix iyo xirtiisa dhex martay ciise masiix ayaa waxa uu simon butros ku yidhi sida ku qoran injiilka sida luug hoosu qoray cutubka shanaad ayadaha afar ilaa shan waxaana qornigu ku leeyahay sida tan goortuu hadalkii dhammeeyey ayaa simon ku yidhi meesha biyaha u dheergee oo shabagyadiina ku deji si aad kalluun u heshaan simon baa u jawaabay oo ku yidhi macallimow xalay oo dhan ayaannu hawshoonnay waxbana ma aanu qaban laakiin hadalkaaga dartii shabagyada waan dejinaynaa haddaba waxa aad u fiirsataa hadallada simon butros marka uu leeyahay xalay oo dhan ayaannu hawshoonnay oo waxbana ma aanu qaban wuxuu haddaba raacinayaa oo uu leeyahay laakiin hadalkaaga dartii shabagyada waan dejinaynaa waxa uu leeyahay warkii aad nagu tiri ayaannu rumaynaynaa oo kalluumaysi baannu bilaabaynaa hadalkaa oo kale ayaa noqonaya rumaysad oo simon butros waxa uu aqbalay hadallada ilaah haddaba marka aynu masiixiyannahay waxaannu u baahannahay inaan garanno in hawsha rumaysadku ay tahay inaan ficil ku qaabilno hadallada ilaah waa maxay shaqada ilaah shaqada ilaah waa in la rumaysto ciise masiix rumaysadkuna waa sidii masiixu u qeexay markaasoo uu lahaa waa shaqada rabbiga in aad rumaysataan kii uu soo diray markii adigu aad ficil samayso adiga oo ka jawaabaya hadallada ilaah ayaa ilaah kugu leeyahay rumaysadkaagu waxa uu masaal u noqonayaa dunida oo waa la wada arkayaa taana waxaa loo yaqaanaa shuqullada rumaysadka sidii aynu horeyba idinku soo sharaxnay rumaysadka waxaa kaloo lagu arkayaa qisadii qaabiil iyo haabiil oo kitaabka cibraaniyada cutubka koob iyo tobnaad aayadda afraad ayaa lagu leeyahay haabiil rumaysad ayaa uu ugu bixiyey allabari aada ugu wanaagsan kii qaabiil sidaas daraaddeed waxaa loogu markhaati furay inuu xaq yahay ilaah waa ka markhaati furay hadiyadihiisii saas daraaddeed isagoo dhintay ayuu weli hadlaa markhaati furkuna maahan inuu ka wanaagsan yahay haabiil laakiin waxaa loogu markhaati furay oo uu weli usii hadlaa waxa weeye in uu ka soo jawaabay hadalladii ilaah oo uu ilaah rumaystay markii uu ilaah rumaystay ayaa u badbaaday wuxuuna muujiyey rumaysadkaas isaga oo la imanaya allabariga ugu muhiimsan rumaysadku waxa weeye xiriirka ilaah iyo qofka wax rumaysanaya ka dhexeeya ilaah baa qofka niyaddiisa u gudbinaya hadalladiisa qofkiina wuu ka soo jawaabayaa taasina waa waxa ay ka macno tahay hanuun dhab ah haddaba reer tesalonika waxa ay ka soo lexdeen asnaamtii markii haddaba bawlos uu joogay tesalonika kuma odhanin reer tesalonika sanam caabudku idiinma hagaagsana haddii uu sheekada halkaa ka bilaabi lahaa waxba kama faa'iideen wacdiiska dadka hadallo kharaar oo kuwa oo kale ana kuma uusan hadlin markii uu halkaa yimi waxa uu dadka ku wacdiyey masiixa sanam caabudiddu lama ahayn wax khariban dadkaas laakiin markii ay maqleen bawlos oo iyaga ku wacdinaya masiixa ayaa ay rumaysteen oo ilaah bay u soo lexdeen markii ay ilaah u soo lexdeen ayaa ay asnaam caabudkii ka soo lexdeen haddaba qof kale ma bedeli karo waxaase dadka bedela waa ilaah haddaba bawlos joogsi la-aan uma uusan xasuusanaynin oo keliya shaqada rumaysadka ee muuminiinta reer tesalonika wuxuuse kale ee uu xusuusanayey hawshooda jacaylka haatan maxaa loola jeedaa hawsha jacaylka ilaah dadka kuma badbaadiyo jacayl wuxuuse ku badbaadiyaa nimco nimcadu waxa weeye jacayl ficil laga dhigay haddaba hawsha iyo jacaylku isma khuseeyaan balse jacaylka ayaa howshooda oo markii aad jacayl la howshooto kulama ahan in aad rafaad martay maalin baan arkay haddaba gabar yar oo xambaarsan wiil yar oo buuran markaasaan ku idhi gabar yahay wiilkanu soo kuguma cusla markaasay tiri iguma cusla waayo waa walaalkay culayskiisa waxaa qariyey jacaylka walaalnimada ah sababtaas aawadeed buu jacaylka kaga duwan yahay wax waliba haddaba howshu noqon mayso howl haddii aanu jacayl ku jirin amaanu jacaylku horseed ahayn inay najaxayso sayid ciise masiixna wuu inoo sii balbalaariyey jacaylka iyo waxtarkiisa markii uu lahaa haddii aad jeceshihiin waxaad dhowri doontaan amaradayda waana sida ku qoran injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka afariy tobnaad aayadda shan iyo tobnaad haddii aadan ilaah jeclayn howl aan jacayl lahayn baad ku xakaaraysaa si aad qaynuunadiisa u xajiso markaana wax laysku taxluujiyo maahan howl aan jacayl lahayn haddii aad u fiirsato shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha iyo mashaariicda kale ee quruumaha ayaad arkaysaa in boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ayan ku faraxsanayn howsha ay qabanayaan waxaana wejiyadooda ka muuqda inaanay howsha ay u socdaan ku haysanin jacayl tan la diidan yahayna waa taas waxaa la doonayaa wax waliba oo aad samaysaba inaad jacayl ku samayso haddii kale aadan samayn haddaba haddii shaqadaada ilaah aad u samaynayso ay kugu culus tahay maanta ayaan rumaysanahay in masiixu kugu odhan lahaa jooji shaqada oo iska tag masiixu kuma weydiisan kaana dooni maayo inaad isaga jeclaato haddii aadan hawshiisa jeclayn wax kasta ee aynu u samaynayno isaga waxaa la doonayaa inay ahaadaan inaan ku samayno howl jacayl ku leran yahay nin wadaada ayaa lagu yidri warberri ka naso shaqada waayo waxa aad u muuqataa mid daalan oo dhacsaal ah wuxuu ugu jawaabay saaxiibadiis shaqadu way idaalisay laakiin inaan sameeyo kama daalin haddaba dhegayste waxaa jacaylka ilaah lagu muujinayaa adeeciis waxa aad maqlaysaa dad badan oo ka hadlaya in ay masiixiin yihiin haddii aad doonayso markaa inaad sidaa ku andacooto waxaa laga doonayaa in aad caddayso si kale oo aad ku caddayn kartana ma leh inaad ilaah adeecdeed mooyaane haddaba tan ugu dambaysa ee bawlos ku ammaanay reer tesalonika waxay ahayd dulqaadashadooda rajada leh kadib markii ay ilaah u soo lexdeen oo ka yimaadeen asnaam caabudkii inay ilaaha baaqiga ah ee nool u adeegaan ayaa waxa ay sugayeen masiixa inuu u yimaado taasina waa dulqaadashada rajadooda haddaba qof waliba oo ilaah aaminsan waxa uu leeyahay dulqaadashada rajada waxaana masiixiinta taa u noqonaya hadalladii masiixa sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka afar iyo tobnaad aayadda saddexaad dadkuna sannado badan ayay lahaayeen dulqaadashada rajada oo martin luuther ayaa waxa uu leeyahay wax waliba ee dunida lagu sameeyo waxaa lagu sameeyaa rajo qorayaal hore ayaa laga qoray inay yidhaahdeen waa rajada waxa isku haya waxyaalaha dadku tiigsadaan nin gabyaa ahina waxa uu yidhi rajadu elobiya ah ayaa ay ka furtaa niyadaha dadka ruugcadaagii la oran jiray thomas jefferson oo sidan filayo ahaa madaxweynihii saddexaad ee ameerika ayaa isna yidhi waxaan hamigayga sare ugu qaadaa rajada aniga oo cabsidana gees iska dhigaya kalil ninka la yidhaahdo oo ahaa filosofi reer scotland ah ayaa isna yidhi waxa dadku u hadlayaan waxaa sida abaarta ah ay ku salaysan yihiin rajo oo ma lahan filasho kale oo uu howlihiisa ugu mitado haddaanay raja ahayn haddaba way badan tahay waxa qofka caadiga ahi ka helayo filashada ka timaada hawsha aad ilaah u qabanayso haddaba rajo lama arkeen haddii aynu dunidan rajo ka raadinayno waayo dunida qudheeda rajo kama timaado ee rajadu waxa ay ka timaadaa ilaahay dunidan abuuray si kale oo aad rajo hubaal ah ku helaysana lama arko waxaa dadkii looga soo saaray beerceedan waxa ay ahayd dembiyadooda dadkuna waxa ay doonayaan in ay dunida ka samaystaan jannooyin iyaga ay iska leeyihiin warku waxa uu ku jiran yahay haddaba wax kasta ee aynu samayno hagaag bay inoogu shaqaynayaan kuweenna rabbiga jecel waana kuwa loogu yeray dantiisa quduuska ah oo daa'imka ah haddaba halkan ayuu bawlos isugu keendarayaa rumaysad jacayl iyo rajo waana saddexda looga baahan yahay nolosha masiixiinimada wakhti waliba waa shaqada rumaysadka oo gadaal u soo fiirinaysa isku tallaabta masiixa oo welibana waa in shaqo wanaagsan lagu arko noloshayada masiixinimo taasoo ay la socoto hawsha jacaylka oo ah wax wakhti waliba laynaga doonayo oo tan filashada u noqonaysa qofka ilaah ka cabsadaana waxa weeye dulqaadashada rajada oo iyadu mustaqbalka eegaysa waxaa haddaba halkan laysku taxay saddexnimada nimcada masiixiyiinta waana intaasu ay noqoto taariikh nololeedka masiixi weliba taasuna waxa ay noqotay haddaba taariikh nololeedka kiniisaddii reer tesalonika oo welibana rajadeyduna waxa ay tahay inay noqoto taariikh nololeedka kiniisadda soomaalida xitaa iminka bawlos waxa uu soo qaadanayaa xaqaa'iq kale oo weyn sida ku qoran isla warqadii reer tesalonika cutubka koowaad aayadda afraad baalka saddex boqol toddobiyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan annagu waannu ognahay walaalaha ilaah jecel yahayow in ilaah idin doortay mar kale ayaannu haddaba soo galnay maadada kuwa la doortay waxaannu arrinkan si tafaftiran uga soo hadalnay markii aynu barannay warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer efesos cutubka koowaad aayadda afraad markaasoo rasuul boolos u lahaa xataa siduu inoogu doortay isaga dhexdiisa intaan dunida la aasaasin ka hor inaynu quduus ahaano oo in la-aanno isaga hortiisa isagoo ina jecel waxaannu markaas aayadda ama qidcadaas kore ka bixinay faaladheer dadka qaarkii bay la noqon kartaa haddaba inaynaan sidii la doonayey u adkaynin maadada ku saabsan doorashada kuwana waxa ay la tahay inaynu ka badbaadnay habase yeeshee kuwa ilaa duurtay si kale ee loo qeexi karo ma lahan haddaanay ahayn sidii rasuul booloosu qeexay markaasoo uu lahaa xitaa siduu inoogu doortay isaga dhexdiisa waxaana markaa dhegeystayaal idiin sheegayaa in dunideennu ay jiraan waxyaabo aan caddayn loo haynin oo ay tahay in sida laynoogu sheegay aynu u qaadanno waxa aad ogtihiin kuwiina dugsiyada sare gaarayay in geometriga ay ku jiraan waxyaabo badan oo caddaymo ah laakiin aadan meel kale oo aan buugga ahayn ka helaynin caddaynta waxa aan garanaynaa in fogaanshaha ugu gaaban ee laba rug ama laba barood ay tahay diilin quman waxaa loo jeedaa haddii laba tuulo oo yaro kala fog aad u kala safrayso sida ugu dhow ee aad ku gaari karto tuulada aad doonayso waxa weeye inaad si toosa u abaarto tuulada waxa keliya oo taas aad ku caddayn karto waxa weeye inaad u kala goosto labada tuulo haddii kale waa in aad iska rumaysato wixii lagu sheego isla sidaasi oo kale bawlos isku taxalluujin maayo inuu dood ka keeno waxaa ilaah doortay cidda ay noqon karaan iyo in uu caddeeyo qofka odhan kara aniga ilaah baa i doortay habase yeeshee si xaqiiqaha ayuu inoo hor keenayayo waxa uu reer tesalonika ku leeyahay annagu waannu ognahay walaalaha ilaah jecel yahayow in ilaah idin doortay haddaba ilaaha qaadirka ah waxa uu leeyahay xaq uu ku dooran karo kuwuu doono haddaba waxaynu u baahannahay inaan maanka ku hayno in ilaah duuniyadan abuuray habase yeeshee shaqo kuma lihi inaan ogaado sidii uu u abuuray ama inaan wakhti ku lumiyo qisada ku qoran kitaabka bilowgiisii oo khusaysa abuurniinta waxaan keliya oo doonayaa inaan adkeeyo in ilaah bilowgii samada iyo dhulka abuuray waxaa jira kuwo haddaba ku doodaya in ay garanayaan in ilaah abuuray samada iyo dhulka laakiin haddana dafiraya kan awoodda u leh inuu maamulo dunidan waa inaynu maanka ku hayno haddaba inaynu ku noolnahay duni ilaah sameeyey sayid ciise masiix ayaa waxa uu inagu leeyahay sida ku qoran khudbaddiisii caanka ahayd ee loo yaqaano khudbaddii buurta oo ku qoran injiilka sida matayos u qoray cutubka shanaad aayadda lixi tobanaad oo leh sidaasi oo kale iftiinkiinnu dadka hortiisa ha iftiimo si ay shuqulladiinna wanaagsan u arkaan oo aabbihiinna jannada ku jira u ammaanaan haddaba masiixa kuma uusan odran shuqulladiinna wanaagsan laakiin waxa uu ku yidhi iftiinkiinnu dadka hortiisa ha ka iftiimo si ay shuqulladiinna wanaagsan u arkaan dadku iftiin waxaa noqon kara ku socoshada injiilka oo dadka u ifinaya shuqulladiinna wanaagsan haddaanu nin ku soconin injiilka shuqulkiisa wanaagsan muuqan maayo marka ay injiilka ku socdaan waxa ay ammaanayaan ilaaha aabbaha ah marka waa in aynu ogaanno ama garasho u lahaanno in ilaah yahay umaha oo dunidana waxaa isku haya ammaantiisa haddaan taas la garanaynin waxyaabo badan ayaa inaga maqan weliba masiixiyiintu waa in ay garasho u leeyihiin in ilaah aanu ahayn mid cara badan ha yeeshee ilaah waa mid xaqa ah oo cadaaladda xoogeeya oo quduus ah weligii marka haddii uu qolo ku yidhaahdo waxaad tihiin quduusiin isaga oo ka kor hadlay rasuullada maahan inaynu ka muranno amaan dood ka keenno waa in la ogaado in wax waliba sharaxaadooda goonida ah ay leeyihiin
Riaha, riaha.
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin